annagana markaan cabashadii shacabka la wadaagnayna aad iyo aad ayay u soo dhoweeyeen shacabka gobolka waxaan aad iyo aad uga cudurdaaranaynaa wixii culaysa ku yimid laakiin hay-aduhu amnigu waxay noo ballan qaadeen in ujeeddada ugu weyn ay ahayd in la badbaadiyo qof shacab ah uusan naga dhiman naga geeriyoonin qaraxyo badan oo la damacsanaana ay ka hor tageen siday noo sheegeen marka shacabka waxaan rabay inaan la wadaago inaan aad iyo aad uga naxayno u damqanayno diyaarna u nahay inaan waxa lahaale wixii cabasho tabashooyinah sidoo kale waxaan ka rabnaa shacabka oo hay-adaha amnigu aad iga codsadeen in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si dadka waxaan soo maleegaya oo qaraxyadan keenaya guryahay ka soo baxayaan loo helo qof kastoo soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in hay-adaha amnigu waxay samaysteen telefoon u gaara lagala xiriiro in la soo sheego annaga ka gobol ahaanna cid allaale ciddii nala soo wadaagtay wixii xog ana waxaan ballan qaaday inaan hay-adaha amniga u gudbinno shacabkan waxaan ka codsanaynaa inaan amniga waa mid naga wada dhexeeye inaan iskaashanno waan ka wada shaqayno